barnaamijka beeraha ee toddobaadkan mowduucu waa barashada habka wanaagsan ee isticmaalka barwaaqeeyaha qaybta lixaad waxay la socotaa barnaamijkii hore waxaannu ku eegaynaa isticmaalka barwaaqeeyaha kiimikada ah iyo sida loogu nafaqeeyo ciidda si kor loogu qaado waxsoo saarka waxaan idiin soo saartay barnaamijka hay-adda faw oo taageero ka helaysa deeqbixiyaasha u s aid midooda yurub safaaradda dowladda federaalk ee jarmalka baanka adduunka hay-adda horumarinta dibadda swiden ee markale magaceeda lasoo gaabay loo yaqaan sida sanduuqa gargaarka ee bill iyo malinda gate iyo hay-adda horumarinta faransiiska a f d waxaan idinla socodsiinayaa abuukar maxamed soo tebinta barnaamijkani waxaa iska kaashaday hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee faw iyo idaacaddeenna
kulan waan dhegaystayaal kuna soo dhowaada qayb ka mida barnaamijyadeennii barashada habka wanaagsan ee waxbeerashada barnaamijkan oo ay si wadajir idinkugu soo saareen hay-adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee faw iyo idaacadeenna waxaanan maanta kaga hadlaynaa maaraynta wanaagsan ee barwaaqeeyaha si kor loogu qaado waxdhalista iyo nafaqaynta ciidda waxaana barnaamijka idiin soo diyaariyey aniga oo ah abubakar maxamed waa hagaag mar kale soo dhowaada barnaamijkeennii ugu dambeeyey waxaan kaga hadalnay nafaqaynta ciidda iyadoo la adeegsanayo digada xoolaha iyo waxyaalaha noolaha ka hara annagoo si faahfaahsan uga hadalnay hababka loo diyaariyo ee loogu adeegsado koruqaadista waxdhalista ciidda iyo siday muhiim u yihiin marka maantana waxaannu ka hadlaynaa waxyaalaha aan ahayn wax noolaha ka haray ee barwaaqeeyayaasha warshadaha lagu sameeyo ee kiimikada ah si kor loogu qaado waxdhalista ciidda beeralayga waa muhiim in uu ogaado sida ugu habboon iyo wakhtiga ku fiican ee uu u adeegsanayo barwaaqeeyaha iyo qiimaha ay ku kacayaan haddii aan gudagalno barnaamijkeenna maanta barwaaqeeyuhu waa agab ay ku jiraan ugu yaraan wax kiimika ah oo marka ciidda lagu daro ay dhirtu ka helayso nafaqaday u bahnayd marka lagu daro ciidda si fudud ayay ugu milmaan dhirtuna u isticmaashaa ujeeddada barwaaqeeyaha loo isticmaalana waa inuu ciidda ku kordhiyo nafaqo ay dalagyadu ku baxaan macdanaha barwaaqeeyuhu ka samaysan yahay waa kuwo si deg deg badan ugu milma ciidda iyo inay ku darayaan ciidda marka loo isticmaalo cadad rasmiya oo la yaqaan oo nafaqo ah taasoo ah waxa laga filayo in geedkaasi uu u baahan yahay beeraley ogsoonow barwaaqeeyo kasta cadadka macdan ee uu ka kooban yahay waxay kaga qoran tahay oogada jawaanka ama bacda ay ku xidhan tahay oo lagu soo dul qoray noocyada nafaqada ay dhirtu u baahan tahay waxaa loo kala saaraa nafaqada makro ama micro nafaqada makro waxaa dhirtu si dadban ugu baahan tahay cadad badan oo ay si hagaagsan habdhiskeedu ugu shaqeeyo maikrada waxaa loo kala qaybiyaa laba nooc oo kale ah tan koowaad ee wakhtiga hore ee beertu koraysa la isticmaalo iyo tan labaad oo ah wakhtiga beertu baxday ta la isticmaalo haddaba barnaamijkeenna maanta waxaannu kaga hadlaynaa nafaqada wakhtiga hore ee beertu baxayso lagu daro ciidda ee micro waana nafaqada ay ka mid yihiin nitrogen fosforos batasium iyo magnesium waa barwaaqeeyaasha lagu daro dhirta waxaana lagu magacaabaa barwaaqeeyaasha aasaasiga ah waa barwaaqeeyaasha lagu daro dalagga markuu baxo waana barwaaqeeyaha koowaad waxayna ku noqdeen barwaaqeeyaha koowaad waxa ku jira maadooyin nafaqa ah oo muhiim u ah dhirta wakhtiyada hore ee ay korayso haddaba qiimaha barwaaqeeyuhu wuu ka sarreeyaa marka la barbardhigo qiimaha ku baxaya digada iyo waxyaabaha kale ee la qurminayo intaadan marka go'aansan isticmaalka barwaaqeeyaha waxaa kuu muhiima inaad go'aansato tallaabooyinkan muhiimka ah go'aanso nafaqada ay ciiddu u baahan tahay ee aad doonayso inaad ku darto inta ay la eg tahay sidee barwaaqeeyaha aad isticmaalayso ee ciidda aad ku nafaqaynayso ay saamayn ugu yeelanaysaa dhirta beeraley waxaa muhiima inaad ogaato in mar kasta aan loo baahnayn inaad ciidda ku darto barwaaqeeyaha aasaasiga ah waxaana loo baahan yahay markaad isticmaalayso barwaaqeeyayaasha inaad arrimahan soo socda midkood maanka ku hayso in dalaggu u baahan yahay barwaaqeeye inaad ciidda doonayso inaad ku hayso heerkeeda nafaqo ama ciidda inay tahay mid nafaqadii ku yaraatay kadib wakhtiyo badan oo isxiga markaad wax ku beeratay haddaba si aan xog dheeraada uga helno isticmaalka barwaaqeeyaha iyo muhiimadduu leeyahay waxaa barnaamijkeenna marti inoogu ah khubarro dhinaca cilmiga beeraha oo kale ah xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d iyo xasan nuur cismaan oo ka socda hay-adda s t s international solidarity aan ku horreeyo xasan cali diiriye maxay tahay hababka ay beeralaydu u go'aansadaan in ay si saxa u isticmaalaan barwaaqeeyaha si guud ahaanba sideedaba waxay u baahan yihiin maxay tahay in qofkaasi beeralaydaas dhulkiisa horta marka hore in la ogaado wax ka maqan ilaalamo waxay mogtahay hadda beeralayda qaar waxay sameeyaan indha ayagoo fiirinaya dhulka caraday fiirinayaan iyo waxay fiirinayaan carada sida ogtahay iyo cooska ka baxay waxyaaba noocaasi fiirinaya laakiin waxaa muhiima in caradaasi sanba laga qaado caradaasi lasoo baaro la ogaada elementiga ama macdanta ka maqan ama nutrientiga ka maqan saxda la ogaado kadib tala lagu soo bixiyo la yidhaahdo intaasi hectarkiiba intaasoo kiilo ama kilogram oo macdanta noocaas u baahan yahay ama fosfor ha noqoto ama uray ha noqoto u baahan in la yidhahdo waayahay waa goorma wakhtiga ugu wanaagsan ee beeralaydu u adeegsan karaan barwaaqeeyaha xilliga ugu fiican horta la isticmaalo way kala duwan yihiin hadda marka tusaalahaan ka hadlayna middan oo madowda oo kale marka laga hadlaayo badanaa iyada xilliga ugu fiican la isticmaalo waxay tahay xilliga dhul diyaarinta oo kale in la isticmaalo oo beertii marka la carrageliyo kadib lagu subo kadibna lagu erbishka lagu mariyo si loogu loo dhexgeliyo marka xilligaas waa loo isticlo isticmaalaa sidoo kalena waxaa loo isticmaali karaa marka dalaga la beerayo qadarka iyo iyo iyo muxuu ahaay raayada madowdo kale ayadana in la isdhexgeliyo oo hal mar wada abuuro looda geliyo ama lakala hormariyo oo muxuu ahaay daabta looteeda lagu duwo kadibna abuurka ama hal mar la iskula shabo noocaas waa loo isticmaala waxaa kuusoo artay marka midaan caddaanta ah midaan caddaanta ayada badanaa labadaba horta waa milmaan oo biyey u baahan yihiin ay ku milmaan waa laga maarmaan marka sidaa daraaddeeda midaan caddaanta ayada waxaa xilliga dalaga laba xilliga ugu fiican xilliga koowaad waxay tahay xilliga geedka uu koraayo oo korriimaha uu ku jiro aad u koraayo korriimaha uu socdo xilligaas in la isticmaalo xilliga labaadna waxay tahay geedka markuu miro yeesho miro markuu yeesho kadib la isticmaalo maxaa yeele markaasna waxay kasaacidaysaa inuu mirta weynaato oo kadib saacida labadaas xilliga aad loo isticmaali karaa
mahadsanid xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y b d barwaaqeeyaha marka lagu daro ciidda oo dalagii si hagaagsan ugu baxo wuxuu leeyahay faa'iido toosa oo uu ku kordhinayo wax soo saarka iyo faa'iido dadban oo uu ku kordhinayo haraaga dalagga la goosto hadhow marka uu ciidda dib ugu milmayo inuu siiyo ciiddii nafaqo ama xoolaha balkii dalagga lagu qoodiyo laftigooda uu waxtar u yeesho waayo marka xoolaha ay helaan calaf ku filan oo ka soo baxa wax soo saarkii wanaagsanaa waxay soo saarayaan xooluhu diga wanaagsan oo ay ku jirto nafaqo oo si fudud beertu dib ugu isticmaali karayso markay xooluhu haraagii dalagga ee ay cuneen dib ugu saaloodaan waxay qayb ka noqonaysaa hababka ay ciiddu nafaqada ku hesho haddaba si aad barwaaqeeyaha si hagaagsan oo waxtar leh ugu isticmaasho waa inay ujeeddadaadu tahay inaad si hagaagsan u maarayso misna yarayso nafaqada ka lumaysa ciidda waxaan haddaba su'aalo ku saabsan arrimahan weydiinayaa xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity adoo soo dhowaanaya mudane barwaaqeeyaha kiimikada ahi muxuu kaga duwan yahay digada markay noqoto heerka nafaqo iyo isticmaal waxay kaga duwan tahay marka koowaad horta midaan oo la sameeyo oo kiimikada ah waxaa lagu yaqaanaa ay kaga fiican tahay midaan kale oo midba mid horta ku fiican yahay labadoodaba macnaha meel qaar mid mida faa'iido ku leh mid kale mid qayba qayba faa'iido kaga leeyahay tusaale hadaan soo qaato chemicalska oo kale wuxuu faa'iido kaga leeyahay midaan kale oo digada iyo wixii lamid ah oo la yidhahdo organic tiro badan oo taya ah oo curyaalka oo oo ugu muhiimsan oo dalagda isticmaala sida nitrogenka phosphoralka iyo potassiumka hal laga heli karaa oo chemical laga heli karaa oo beerta u isticmaashaa laga heli karaa halka kan kale laga yaabo hal inay ku jirto ama nitrogen kali inay ku jirto ama phosphor inay ku jirto potassium inay ku jirto amaba xitaa laga yaabo xataa qadar yar inay kaga jiraan intii loo baahnaa beerta u baahnaa inaysan ku jirin ay keento taas waa kaga fiican tahay marka loo eego waa macnaha kiimikada tan kale ayadana waxay ku fiican tahay oo ay kaga fiican tahay marka laleeyahay kiimikada waxay kaga fiican tahay environment ama bayada waxuma dhibto bayada oo kale waxuma dhibto sababta tan kiimical waayo carradii hadii laga badiyo saameyn xoogla ku yeelan kartaa laakiin kan oo aan ka wada deganayo wixii la mid ah wax dhibaato ah oo ay beerta u geystaan ma laha haddii qodob kale hal qodob kale aan ku darsado kaanaan ka dhexin su-aashan kuwa oo oo kiimikada ah marka beerta lagu shubo isla markii way heli karaanoo wixii ku jiro laakiin midaan kale oo digada ah muddo yar yar isticmaala slow release tartiib tartiib usii deynayaan dhulka oo beerta dalaga isla markii kama faa'iidaysanaya marka meeshaas waxaad ka fahmi kartaa farqada udhexeeya
midka organiga iyo midka midka barwaaqayaha kiimikada iyo waa tahay mararka qaarkood waxa suuragal ah in loo baahdo in la kaydsado barwaaqeeye maxay tahay in beeralaydu tixgeliyaan ama fiiriyaan amaba ay tahay inay sameeyaan intaysan barwaaqeeye kaydsan munaasabkan meelo badan ay ka fiirinayaan horta hool ama meel lagu kaydiyo ku filan inay haystaan horta waa laga maarmaan ta koowaad oo u baahan yahay qofka inuu meel ku kaydsado wa meeshii laftirkeeda waxaa loo baahan yahay de inuu qoyaan qoyaan iyo waxyaabo kale aysan lahaanin oo ahaato meel oo oo maxay ahayde qalalan waxaa kaloo iyadana marar qaar oo muhiim ah xitaa in ay ay alwaax oo kale dhulka ka xijiyaan dhulka iyo iyo iyo nafaqadii inaysan istaabanin oo meel oo maxaa la yidhahdaa shelfiskan maxaa la yidhahdaa oo bahal oo kale in loo sameeyo oo iskafaalo iskafaalo oo kale in loo sameeyo dhulka ka xigsada alwaax oo kale loo dhiso taas iyadana waxay keenaysaa in uu macnaha waxyaabo kale iyo meel dhulkii adduunkayaan soo kale wax soo inaysan ku midin inay keenaysaa waxaa kaloo muhiim ah meesha ay ku jirto in wax chemical kale aan lagula kaydin macnaha inay qalalnaato chemicalna meesha ay kula jiro tusaalaha waxaa lagu yihaa sumaha beeraha oo kale loo adeegsado iyo iyo iyo iyo kuwa nafaqeeyaha in hal meel iskula xaray oo kale taasoo kale inaysan inaysan dhicin meel caruur iyo waxyaabo kale gaari karaan hadee in loo dhaweyna ayadan arrin kaloo muhiim ah waayo waxaa kaloo muhiim meesha aad geynaysa laftirkeedna meel beerta dhowaa macnaha beertii iyo ayadu meel oo oo gaari aan waxa kusoo qaadi karto access inay laata macnaha meel loo geli kara waayahay dhinaca isticmaalka barwaaqeeyaha beeralaydu soomaalidu ma u isticmaalaan sida saxda ah barwaaqeeyaha may uma adeegsadaan meeshaan weliba waxay ka mid tahay meelaha hadda ugu daran oo caqabadaha beeralayda soomaalida idin haysatay ka mid tahay qodobkan horta waxyaabaha marka aan leeyahay ma isticmaalaan maaqana su-aal kale inay soo socota laakiin waxaa keeni kara kuma yaqaanaan qadarta ku jirto barwaaqeeyaha qadarta nitrogenka iyo fosfor horta wax loo barwaaqeeyaha lagu sheegay horta dhirta inaan waxyar aan faahfaahin yar baa ka bixiyo saddex curi horta ugu muhiimsan saddex curi aa muhiim u ah saddexda curi waxay kala leeyihiin waa nitrogenka u horeeyo iyo fosforka iyo botaasha saddexdaas horta waxaa leedaha primary nutrients ale waa nafaqeeyaha ugu horeeyo oo beeraha loo adeegsada waxaa kaaga dara marka kuwii markii ay lasoo sameeyo warshadii soo sameeyaan waxbaa ku dul qoran oo ay ma akriyaan ayaga mukawanaada uu leeyahay oo ka kooban oo intaas boqolkiiba uu ka yahay nitrogenka ama fosforka ama potassiumka ugu horan taasoo kala farqiyan taas marka waxay keenaysaa qadartii loo baahnaa ee nitrogen ama nitrogen nafaqeeye ah ama potassium nafaqeeye ah ama inay keeni waayaan haddii qadarka uu qaldamana waa fahmi kartaa dhibaato ka dhalan karto waaye haddii si qaldan loo isticmaalo barwaaqeeyaha kiimikada ah maxaa dhacaya waxaa dhacaya dhibaatooyin badanaa dhacaya tusaale ahaan hadday soo qaato tan hadda aan ka hadlayo ah in loo adeegsado taladeena saxda inaan loo adeegsado oo tala qaldan la adeegsado tusaalehaan kon konton kiila inaan ku shubta la fiday baa waa ka badisay dhibaatada leeda waxaa kamid horta marka koowaad cost ay keenaysaa tusaale haddaan soo qaato nitrogen oo kale haddii aan isticmaalo in badan haddaan isticmaalo oo nitrogen ah waxay keenaysaa dhulka calcium ku jira ee dhulka ka saartaba ee ka dhaqmo marka curyaalkay si baabi'inaysaa waayba curyaalka digaba ina wax soo saarka dalga u saameynaa marka haddii la yareeyana taas waa qodob sooma haddii la yareeyana caqabada ay keeni karaan waxaa kamid ah beer oo nafaqadeedu yareen haddii wax yar la sidee maxsuulkii laga filaya ma soo baxa fule maxsuul yaraa soo baxay taas tirada waa xataa waxaa kaloo jira marada qaar bacrimeyaasha ama ama nafaqeeyaasha xataa haddii aan la dhigin meesha oo loogu talagalay meesha loogu talagalay haddii aan la dhigin oo aan ka wado waxaa wax la siina waa dalagii beeftana waxaa ka dhex daarasa aan casharadii hore kaga soo hadaalna qashanaa jiro meelaha dhexda ah dalaga ka bixin haddii lagu badiyo dalaga agaarkiisana lagu yareeyo dee qashanaa ka faa'iidaysanaa qashankaa kugu naaxa haddii meel qaldan haddaa dhigto waxaa kaloo cidana dhibaato keeni kara waqti qaldan haddii la adeegsado hababka ugu wanaagsan ee loo isticmaali karo waa kuwee sharaxse ka bixi waqtiyada ugu wanaagsan ee ciidda barwaaqeyaha lagu dari karo haba badanaa jiro horta marka koowaad hab walbabana waxaa ogaataa waxay ku xiran tahay markaas xaaladda beeraleyga uu ku sugan yahay dhaqaaleed iyo waxay ku xiran tahay bay-ada shaqaalaha oo kale si loo heli karo beertii ku shuri karo ada qodob badanaa saamey laakiin waxaa loo isticmaalaa in beerta lagu fardiyo kow waa la isticmaali karaa labo dhinacyada in laga dhigo waa la isticmaali karaa saddex waxaa kaloo la adeegsan karaa godka ay dalaga ka baxay laftigiisa in lagu wareejiyo meel kale aan la dhiginba waa la isticmaali karaa afar in waraab loo soo raaciyo haddii waraabyada casriga u yahay sida
drip irrigation nidaamkan la yidhahdo waraabkan oo waraab ka fiqa alla waraab ka fiqa oo kala duuyahay in biyaha loo soo raaciy oo kale waxaa kaloo jira in caleemaha laga siiba nafta koodaba la buufiyo macnaha ama ha lagu buufiyo haantan oo buufisada ah ama haddii dhaqaalahu gaari kara diyaarad ha lagu buufiyo nooci doonaba ha ahaataane marka intaasoo habood aa loo buufin karaa aada loo siin karaa bacriminta ama nafaqada beerta loo siin karaa kee fiican marka kee fiican waxay ku xiran tahay adba xaaladda beerta ay ku sugan tahay beeraleyda dhaqaalihiisa shaqaalaha helitaankooda iyo xirfadda shaqaalaha ay leeyihin markaas ay ku xiran tahay waayahay waqtiyada ugu wanaagsan ee ay tahay in barwaaqayaha lagu daro ciidda sharaxaad ka bixi marka barwaaqeyaha waxaan kala saaraynaa saagaata waan kuu sheegay ba saddex curya ugu muhiimsan oo la yidhaahdo kuwa ugu muhiimsan oo beeraha la siiya saddexda curya marka laga hadlayo muxuu ahaa nitrogenta iyo phosphorka iyo botash saddexdaasaan ka wadaa saddexdaas nitrogenta marka laga reebo labada kale oo ka wada qorta phosphorska iyo potassiumka waxaa la siiyaa dhulka marka la diyaarinaya lagula aragadiyaa marka koowaad halkaas marbis aan la siiyaa tanna beerleyda waa arrin oo aysan samaynin badanaa tan labaad oo nitrogentu kuu soo hartay waa lakala jarjaraa saddexaa loo qeybiya horta qeyb waxaa lala siiyaa marka dhulka la diyaarinayo labadii kale la raacina qeybta soo harto soddon maalin hadba waxay ku xidhan dalaga markaas la beeraayo soddon maalin meelahaas oo kale kadib waa la siina haddana iyo markii ubaxyada bixinayso oo dalagu fiid soo saarayo markaasaa qayb saddexaad la siina saddexdaas qayb nitrogent keliya loo siiya kuwa kalena hal maraa la siiya saasa ugu fiican oo wax soo saarka beerana kor ugu kici karaa mahadsanid mudane kaasi waxa uu ahaa xasan nuur cismaan oo ka tirsan hay-adda s t s international solidarity oo marti noo ahaa waa hagaag waxaa jira tallaabooyin ay khubarrada beeruhu siiyaan beeralayda oo ku aadan sida caadiga ah ee loo isticmaalo barwaaqeeyaha adeegso barwaaqeeyaha rasmiga ah oo la hubo inuu ku habboon yahay nafaqaynta iyo baahida dalagga iyo noocyada carrada aad haysato inta badan barwaaqeeyo kasta oo tayo wanaagsan suuqa lagama helo haddii beeralayda isticmaalo barwaaqeeyo tayadiisu liidato waxba kama tari doono heerka wax soo saar ee uu rajaynayay inuu helo waayo kuma jiraan cadadkii nafaqo ee looga baahnaa haddaba sidee ku kala ogaan karaa beeralaydu barwaaqeeyaha rasmiga ah iyo midka aan rasmiga ahayn waa kan ee xasan cali diiriye oo ka tirsan hay-adda s y p d
waa badankood horta waxaas ma tixgeliyaan laakiin waa la ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa waxay tahay sida sidaa og tahaybo marka lasoo gadaayo yurayaa noqoto ama barwaaqiyaha marka lasoo gadaayo suuq laga soo gadaayo waxaa ku qoran inta ku jirto hadday hadday tahay phosphor inta ku jirtoo laga heli kara phosphor hadday tahay hadday tahay nitrogen hadday tahay hadday tahay potassium hadday tahay marka qofkaani marka wuxuu ku ogaan karaa hadda tusaale ahaan marka wadaabta kolet afartii lix boqolkiiba a waxay tahay phosphorate nitrogenka oo biri bir waa qaar barshada zero qaarna uu biyo ama sideed sideed toban waa nitrogenka uu yahay marka kan kale laftigiisa asiga laftigiisa mid ayura ayada laftigeeda nitrogenka ayada ayada laftigeeda ku badan afartii lix boqolkiiba marka waxaa lagu ogaan karaa qofkaani wuxuu ku ogaan karaa gool ugu horeeya waxay tahay waa shirkadii soo saartay waxa ay dusha soo qorta laabilkeeda ku qoran tahay meeshaasa horta waxa ugu horeeya lagu ogaan kara ay tahay haddii gudaha loosii galana muxuu ahaa isheeg wuxuu ku ogaanaya qofkaani mudduu soo tacbay waxtarkeedana wuxuu ku ogaanaya beerta haddii gudaha loo galan waayahay sidee beeralaygu ku hubin karaa inuu iibsaday barwaaqeeye taya leh horta su-aashan runtii waa muhiim horta in la ogaado inuu qofkaani iibsaday barwaaqeeye taya leh inuu iibsaday waa qofka wuu ogaan karaa mar horta wuxuu ku ogaan karaa ugu muhiimsan waxay tahay in la layska hubiyo saale markaan kala qaadno beeraleydana way garanayaan saale waxaa lagu ogaan karaa taabashadoo kaleeto marka laga hadlaayo taabashada markaa keliya waa marka la taabtoo kaleeto waa weynka intay laeg tahay qaarna waa yar tahay qaar waa waaweyn waxaa kaloo lagu ogaan karaa ay tahay iyada laftigeeda in laftigeeda la tijaabiyo madowdoo kale waxaa lagu tijaabin karaa waxay tahay toddobaatan haddii toddobaatan gram laga soo qaado waxay si toos uga milmi kartaa boqol mililitr oo biyo ay toos uga milmi kartaa marka haddii marka ay ku milanto waxaa ogaanaysaa inay midaas day leedahay midda kalena waxa lagu ogaan kara kale waxay tahay bakalas midabkeeda beeraleyda waxay kuleeyihiin ba kuu sheegaa waxay kuleeyihin noocan midabkaani tusaale hadda iyada waa madow waa midabkan kafeega oo kaleeto midaba ay leedahay jirto oo lagu yaqaana ama haddii kale isheeg laftigeeda weynaanshaha laftigeeda waa lagu ogaan karaa midda cadaanta kusoo hartay ayada waa cadaan laakiin ayada waxyaabaha lagu ogaado waxaa kamid a in markii haddii biyo yar lagu shubo waxaa loo baahan yahay way ku milmaysaa horta midda fiican inay ku milanto isla markaasi markay ku milantana kuleelka heerkulka biyahaas waxaa loo baahan yahay inay yarayso qabowkarki xoogaa ay yarayso isla markaana waxaa kale ku reebaysaa wax yar yar oo oo muxuu ahaa isaga ayada kasoo haray wax yar yar oo aada u yar yar ayaa kasoo haray calaamadahaasa lagu garan karaa